bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlcabdi ida axsana cibaadaةa rabihi wanasaxa sayidah baabu bayaani fadli اlcabdi addoonkii fadligiisii caddayntiisii buu u baab yahay idaa axsana haddii uu wanaajiyo cibaadata rabbihi rabbigiis cibaadadiisa wa nasaxa oo u khayr miiro oo daacad u noqdo sayidahu ninka isaga iska leh yacnii addoonka markaa dadka gacantooda ku jiro haddii cibaadada rabbina uu hagaajiyo qofka iska leh sayidka u ahna oo u daacadnimo falo oo u daacad u noqdo fadliga uu leeyahay caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanii cabdullaahi bnu maslama can maalikin can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhumaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalihi wasalama qaala alcabdu idaa nasaxa sayidahu addoonku haddii uu sayidkiisa daacad u noqdo wa axsana cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisana uu wanaajiyo kaana lahu ajruhu maratayn ajrigiisa ayaa u sugnaanaya maratayni laba jeer laba jeer buu ajri helayaayo marna waa rabbigii buu caabuday marna xaqii lagu lahaa ee sayidkiisa uu ku lahaa buu gutay tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadoodu waa iska daahir qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa sufyaan bnu saciid bni masruuq aلthawriy can saalixin can الshacbiyi can abi burdata can abi muusa can abi muuسى الأشcariyi radيa الlahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi ayumaa rajuli ninkii ahoo kaanat lahu jaariyatun jaariyad ama addoon ay u sugnaatay addabahaa oo edbiyo tarbiyeeyo faaxsana tacliimahaa tacliimteeda hagaajiyo wa actaqahaa xoreeyo wataزawajahaa guursado falahu ajraani buu leeyahay laba ajr waayumaa cabdin addoonkii ahoo addaa xaqa allaahi ilaahay xaqiisa gutay wa xaqa mawaaliyihi dadka iskale xaqoodana gutay falahu ajraani laba ajri buu leeyahay ayb kanna marka qeybta dambaa tarjamada mudaabaqaynayso qaala xadaanaa bishr bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasi qaala akhbaranaa yunus huwa bnu yaziid alayliyu can الزhriyi qaala samictu saciida bna اlmusayib yaquulu qaala abu hurayrata radia allahu canhu waxa uu yidhi abu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam lilcabdi اlmamluuki addoonka la leeyahay oo la hantay asaalixi ee suuban ajraani laba ajri baa u sugnaatay ayb marka asaalixi waxay keenaysaa xaqi allana waa gutay dadka iskale xaqay ku leeyihiinna waa gutay laba ajri buu leeyahay waladii nafsii biyadihi abuu hurayra marka wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda ay gacantiisa ku jirtee lowla aljihaadu jihaadka haddii lala yahay fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu jihaadaya haddii lala yahay waalxaju xajka haddii lala yahay wa biru ummii hooyaday ubaarifalkeeda haddii uunan jiri lahayn la axbabtu an amuuta waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto wa ana mamluukun anoo lay leeyahay hadalkan marka qaybtaa dambe waladii nafsii biyadihi waa min kalaami abi hurayra lanna yacnii waana mudraj xadiidka aakhirkiisa ku dhacay inay mudraj tahayna oo nebiga warkiisa aynan ahaynna waxaa ku tusaaya laba waxyaabood mid waxay tahay wa biru ummiidaas yacnii nebiga hooyadii mar horay dhimatay hooyo uu baari noqdaa maba u nooleynba rasuulku mar horay dhimatay hooyadiis isagoo lix jir ahay dhimatay ayb marka halkana xadiidkana wuxuu leeyahay yanii haddii ayna markan oo bacda nubuwa xadiidka inay marka markii nebiga lasoo diray kadib hooyo marka uu leeyahay haddii aysan jiri lahayn hooyaday inaan baari u noqdo oo hooyo ii baahan haddaysan jiri laha birrigayga u baahan haddii aynan jiri lahayn waxaan jeclaysan lahaa inaan addoonnimo ku dhinto rasuulka inuu dhahaa ma suurtoobayso leanna nebigu markaas bacda albictha hooyo u nool maba jirtaba waxaa kaloo yanii talabaad waxay tahay mudrajnimadeeda lagu fahmaayo inuu nebiga addoonnimo oo dad gacantood inuu galo inuu tamaniyo ama ou rajeeyo waa mustaxiil lanna maqaam sare oo wuxuu joogaa nubuwa iyo maqaamu risaala iyo oo isagii marka xil weyn ayaa saaran addoonna hadda xil weyn ma gudan karaba nin la leeyahay iska yahay meeshaa marka nebigu inuu addoonnimo tamaniyaana waa mustaxiil hooyo markaas u nooleydna maba jirtaba marka hadalkan abu hurayre waay wax iska leh ayb bacdi ala'imana way kala sooceenba waxyaabaha marka idraajka lagu fahmo waxaa ka mida marnada waa mustaxiil nebiga inuu ka dhaco sida kan oo kale saasaa lagu garanaa riwaayaad iyo loomaba baahnaa marnada waxaa weeye raawigaaba sheegaayo wuxuu leeyahay intaas nebigaa yidhi intanna anaa dhahay ayb mararka qaarna hadda raawigi inuunan sheeginna waa dhici kartaa rasuulka inuu waxaa dhahana mustaxiil inaynan ahayn ayaa imaan karto sidee la yeelaa markaa see lagu ogaanayaa jamcu duruq xadiidkan duruqdiisaa la ururinayaa meel walbo lagu warwariyey baa la fiirinaa bal waa intaasoo laga helaa dariiq lakala kala saaraayo oo inta mudrajkaana gooni u bixinayo inta kalena isagoo aan gooni u bixinaynin ayb qaala xadaanaa isxaaq bnu nasrin qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can اlacmash qaala xadaanaa abu saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nicmaa liaxadihim nicma maa shay ayaa nicmo lahaaday liaxadihim u nicmo lahaaday axadkood ayb yuxsinu cibaadata rabbihi buu wanaajinayaa rabbigii cibaadadiisa wayansaxu lisayidihi sayidkiisana waa u khayr meerayaa ayb nicma maa marka nicim maa waa nicma maa maadaasina marka tamyiizna waa ku bannaan yahay faacil in laga dhigana waa ku bannaan tahay nicim maa liaxadihim nicma maa shay ayaa nicmo lahaaday liaxadihim u nicmo lahaaday midkood u sugnaanaya ama in maadu ay noqoto tamyiiz nicmo shay shay baa nicmo lahaaday maa min jihati maa ayuu ugu nicmo lahaaday ayb yuxsinu cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa wanaajinayaa wayansaxu lisayidihina waa u khayr meerayaayo daacad buu u noqonayaa tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya meeshan marka bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa qofkii laba farad laba farad qofkay ku wajahan tahay oo labadaas farad guto waa ka fadli badan yahay ninkii hal farad keliya uu muwajah ku yahay ayb oo maalan waxay leeyahy ninkii salaad iyo zake laga rabo iyo ninkii salaad keliya laga raboo zake laga rabin ninkii salaad iyo zake laga raboo bixiyey ayaa fadli badanay dhahaya oo marka qofkii faradyaal badan ay ku soo aadaanna ee gutana wuu ka fadli badanya ninkii faradayaal yar un ay ku soo aadaan ayb ayb ahlucilmiga qaar ka midana saas maahane waxay leeyiin nin walba waajibkii loo diray hadduu ka soo baxo sidiisuu ku fiican yahay laakiin addoonkan waxa sida gaarka loogu sheegayo wuxuu ku sabrayaa shiddada qof isaga la mida inuu leeyahay oo gacanta ugu jiro sabarkaas iyo mashaqadaas ayuu ajrigan ku helayaa ayb iyo haddana wixiio isagu aan dulmi falaynin baabu karaahiyati اtaطaawuli calى الraqiiqi baabu bayaani karaahiyati الtaطaawuli iska sarraysiinta iska koryeelidda iska yanii iska sarraysiinta cala الraqiiqi layska sarraysiiyo addoommada nicida la nacay yani addoonkii adig gacantaadii ha ku jira laakiin haddana inaad u muujiso inaad iska iska sarraysiinaysa ma aha ayb wa qowlihi iyo qowlkiisa uu yidhaahdo karaahiyadiisii buu u baabihay caddaynteeda cabdii ow amatii yacnii inuu yidhaha cabdii addoonkaygii amatii addoontaydii sida inuu yidhaahdo karaahada la karaahaystay ayuu u baabiyahay wa qowli illaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisii macnihiisii buu u baabyahay waالsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum ayb wاsaalixiina min cibaadikum iyo kuwa suusuubanoo addoomankiina xaal ay ka mid yihiin iyo wa imaa'ikum iyo addoomihiina naagaha ah ayb ayb marka ayaddana de waxay ahayd wankixu اlayaama minkum wالصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim اllahu min fadlih marka maxalushaahidka waxaa weeyaan min cibaadikum waimaa'ikum addoomo ayaa la sheegay waxaana loo idaafeeyey dadka iskale bukhaari marka wuxuu kala jeedaa maadaama qur'aankiiba addoon iyo addoon uu yidhi xagga xukunka waa bannaan tahay addoon iyo addoon in la yidhaahdo ayb oo qofku addoonkaygii iyo inuu yidhaahdaa dembi ma aha xaaraan ma aha laakiin waa karaaho oo karaahada xadii axaadiidta uu sheegi doono ayay ku imaan doontaa marka aayadahan qur-aanka iyo xadiidka soo socda ma iska hor imaanayaan waayo aayaduhu jawaasaa laga qaadanayaa xadiidkuna karaaha laga qaadanaya ayb waa dembi ma aha laak waa laga fiican yahay wa qaala waxa uu yidhi suuratu naxlina cabdan mamluukan addoon la leeyahay ayb suuratu yuusufna ilaahay wuxuu yidhi waalfa yaa sayidahaa ayb waxay gaareen oo ay la kulmeen naagtii ninkeedii ninkeedii baa sayid laga cabiray ladalbaabi albaabka agtiisa ay ku gaareen ayb sayida haada waa maxalushaahidkii halkanna marka sayid qofku markaa qof inuu sayid u noqon karo wa qaala waxa uu yidhi min fatayaatikum اlmu'minaat وman lam yastaطic minkum qowla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaat famima malakat أymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat qofkii aan awoodi karin guur inuu naag xorog guursado wuxuu samaynayaa uu guursanayaa wixii gacantiinu ay milkisay oo min fatayaatikum addoomihiinni ah almu'minaati mu'minaatka ah fatayaatikum waa addoommihii qur-aanku saasuu sheegay wa qaala الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi qumuu ilaa sayidikum ansaartiiba wuxuu ku yidhi reer ows sayidkiinnii u istaaga qumuu ilaa sayidikum meeshaa sayidkuu ka rabaa marka wa qaala waxa uu yidhi alla udkurnii cinda rabbika nabiyullaahi yuusuf markuu ka sheekeynayo waqaala liladii danna annahu naajin minhum adkurnii cinda rabbika udkurnii isheeg cinda rabbika sayidkaaga agtiisa ee rabbi hadda ilaahay looma jeeda sayidka ninka adiga ku xukumo ee qaadi qaadimka aad u tahay agtiisa igu sheego waxaad tidhahdaa nin baa gardarro ku xihan ayb cinda rabbikadaasuu ka rabaa marka sayidika rabbigii buu fasirayaa marka inrabbika cinda sayidika wa qaala rasuulku wuxuu yidhi waman sayidiku sayidukum ansaartiiba wuxuu ku yidhi man sayidukum qolo ka mida wuxuu ku yidhi yaa sayidkiinna ah odaygiinna waa kee markaasay waxay reer bani salime ay ahaayeene markaasay waxay yidhaahdeen aljadu bnu qays ninkaa aljadu bnu qaysa odaynoo ah markaasuu wuxuu yidhi laakiin waxay dhaheen calaa annaa nubakhiluhu laakiin ninkaa odayga noo ah xoogaa waa waxaan ku xukumaynaa nin bakiila inuu yaho gacan adag qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi waayu daa'in adwaa min albukli cudurkeeba bukli ka daran nin odaya inuu haddana bakhiil noqdo gacantiisu waxaan noqoto dad dhanna uu hogaaminaya marka wuxuu leeyahy cudurka ka daran bukli oo nin hogaamiyaa uga daran muxuu yahay bal sayidukum camru bnu jamuux sayidkiinu waxa uu yidhi waa camru bnu jamuux ninkaa waa ka bedelay nebiga sal l slm kaas oday idinma noqon karo yidhi ninkan kale oday idin ayb marka meesha uu ka rabo marka waxay tahay man sayidukum xadiid aan galna marka qaala xadaanaa musadadu wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can cubayd اllaahi qaala xadaanii naaficu can cabdillaahi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal idaa nasaxa alcabdu addoonku hadduu daacad u noqdo sayidahu sayidkiisa wa axsana cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisana uu wanaajiyo kaana lahu ajruhu maratayn ajrigiisii ayuu leeyahay laba jeer qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa abu usaama can buraydin can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu can اnabiy sal l slm qaal lilmamluuki addoonka la leeyahay aladii yuxsinu wanaajinayo cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa wayu-addii gudanaya ilaa sayidihi u gudanayo alladii lahu waxa ugu sugnaaday sayidkaa calayhi addoonka korkiisa oo min alxaqi xaq ah waannasiixati iyo daacadnimo wadaacati daaca ah ajraani buu leeya laba ajir marka waxaa laga rabaa meeshaa marka sayidna waa la dhahay ninka iska le sayid baa laga cabiray isagana mamluugaa laga cabiray qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa cabdurasaaq qال أخبرنا معmر عن hmام بن منبه أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه يحadiث عن النبي صلى اه وسلم أنه qاaل laa yqل أxadكم midkiin younan dhihin أطcم rabka war rabbigaa soo quudi acim soo quudi rabaka yani sayidkaaga ninka adiga ku leh addoonkiisiibuu dhahaya acim rabbaka rabbigaa soo quudi wadi rabbaka rabbigaa u iftiimi faynusta u daar ee walyaqul ha yidhaahdo sayidii wa mawlaaya ayb marka hore waxay ahayd acim rabbaka wadi rabbaka amarkaani wuxuu ku socdaa ninka addoonka iska leh oo ninka addoonka iskale younan dhihin addoonkiisa aanu ku dhihin war rabbigaa soo waraabi rabbigaa uyacnii faynuusta u daar oo u iftiimi saa younan dhihin walyaqul sayidii wa mawlaayana yaayaa yaa la leeyahan addoonkii walyaqul addoonku ha dhaho sayidii yaa sayidii yani mawlaaya saas ha dhaho walaa yaqul axadukum midkiin younan dhihin cabdii amatii haddana waxaa la soo galay ninkii wax iska lahaa abdii addoonkayga amatii addoonteeda hadhiyaanu dhihin walyaqul ha yidhaahdo fataaya wa fataatii wa ghulaamii yacnii fataaya wiilkaygii fataatii gabadhii khaadimadda ay ahayd wa ghulaamii sidaa ha yidhahdo adeegahayga fataaya iyo fataatii iyo ghulaamii sidaa ha dhahee cabdii iyo amatii ha iska dhaafaa la leeyahay xadiidkan marka maxaa laga qaadanaya cabdii iyo amatiina karaaha ku jirto fataaya iyo fataatina waa sida fiican inuu dhaho meeshaa marka cabdii iyo amatii waxaa loo gelinaya karaahada waxay tahay cubuudiyada mutlaqa ah waxaa iska leh addoonka waxaa ku leh rabbigii rabbi unbaa ku leh ama xor ha ahaado ama addoon ha ahaado laakiin ninkan maadaama qof uu leeyahay nooc addoonnimo ah oo bani aadam u sugan ayaa ayuu ku leeyahay ayaa ayuu qabaa saas darteed marka laakiin iyadoo ilaahay la weyneynayo towxiidkiisa iyo yacnii aad loo taxqiijinayo taxqiiqan likamaali towxiidihi ayaa marka cabdii iyo amatii in layska dhaafo addoon dhaba ninkaani ilaahay buu u yahay waxaaga adiga milkigaaga hadduu maanta ku jiro berri waa ka bixi karaa laakiin ilaahay ma laga bixi karo macnaha marka waa min kamaali towxiid towxiidka kamaalkiisa ayaa loogu yeerayaa ninka wax iska leh addoonkii laftirkiisiina waxaa laleeyahy sayidii iyo mawlaaya sidaa isticmaal qaala xadaanii abu nucmaan qaala xadaanaa jariir bnu xaasim can naaficin can ibni cumar radia allahu canhuma qaal qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya nasiiban nasiib qayb lahu isaga uu leeyahay oo min alcabdi addoon uu ku leeyahay hal addoonaa laba nin isla leedahay ninkii nasiibkiisa xoreeyo qaybtiisa fa kaana lahu lahna min almaali maalka xaggiisa maa yabluqu wax gaaraayo qiimatahu addoonka qiimihiisa quwima calayhi korkiisa lagu qiimeeyaa qiimata cadlin qiimo cadaalad ay ku sugantao dhexdhexaaga wa uctiqa min maalihi maalkiisana laga dhammaystiraayoo laga xoreeyaa wa ilaa haddii kalena faqad uctiqa minhu maa cataq haddii ninkan uusan waxba haysaninoo xornimadii dhammaystiri karinna ninkan bilaabay addoonkaasi intii uu ka xoroobo xor ka yahay inta kalena marka addoonnimada waa baaqi u ah xadiidkan waa soo marnay laakiin hadda maxalushaahidka waxay tahay nasiiban lahu min alcabdi meeshaasuu ka rabaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can cubayd illaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal kullukum raacin dhammaantiin waxaad tihiin mas-uul ayb qowsaaraatiin waxbaa la idin diray wamas-uulu mid la su-aalaya weeyaan mid kastoo idinka mida can raciyatihi raciyadiisa waxii loo diray faalamiiru aladii cala annaas amiirka dadka korkooda ah oo dadka isaga xukumo madaxda u ah fa huwa raacin calayhim korkoodu wuxuu ka yahay ilaaliye wa huwa mas-uulun canhum waana laga su-aalayaa xaggoodii waa ninka madaxweynaha ah wاrajulu raacin calىa ahli beytihi ninkana reerkiisa ayaa mas-uulow ka yahay oo loo diray uu ilaaliye u yahay wahuwa mas-uulu canhum xaggoodaana laga su-aalaya oo laga weydiinaya wاlmarأaةu raaciyaة calىa beyti baclihaa naagtuna waa ilaaliye waxay ilaaliye ka tahay ninkeeda gurigiisa iyo wawaladihi ilmihiisa wahiya mas-uulaة canhum waana laga su-aalaya walcabdu raacin calىa maali sayidihi addoonku waa mid raaci ah oo ilaaliye ah calaa maali sayidihi sayidkiis maalkiisa ayuu ilaaliye ka yahay wahuwa mas-uulun canhu waana laga su-aalayaa alaa fakullukum raacin wakullukum mas-uulu can raciyatihi meeshaan marka waxaa laysku daray alcabdu calaa maali sayidihina waa layidhi tarjamada meeshaas ka waafaqa kuwan oo dhan marka waa libayaan iljawaaz qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can الzuhriyi qaala xadaanii cubayd اllaahi qaala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu wazayd bna khaalidi can اnabiy sal l slama qaal idaa zanat اlamatu addoontu hadday zinaysato fajliduuhaa garaaco karbaasha uma idaa zanat hadday zinaysato fajliduuhaa jeedla uma idaa zanat fajliduuhaa fi اhaaliثati marka saddexaad aw iraabicati ama marka afaraad ayb fabiicuuhaa gada walow bidafiirin xarig baa ku gadaan iska iibiya yacnii nuqsaan baa ku jirta hadday haween marka addoon sinaysanaysa hadday tahay nuqsaan weyn baa ku jirtee waxaad iskaga gadaan xarig xataa ku gata qiimo yare intay ka qabto kitaabulbuyuucan ku soo marnaa laakiin hadda meeshuu ka rabaa waxay tahay idaa zanat idaa zanat ilamatu addoontii marka nahyiga laa yaqul cabdii wa amatii waxay tahay nahyi oo nahyi tansiih ah ayb oo karaahatu tansiih weeyaan nahyi in la qaato fataaya iyo fataati iyo in la yihaahdana oo min kamaali towxiid meeshaan marka xaafidku meesha sayidii wa mowlaaya ah wuxuu yidhi fiihi jawaazu iطlaaqi اlcabdi calaa maalikihi sayidii waxaa laga qaadanaya addoonku waa dhihi karaa ninka iskale sayidii qaala alqurطubiyu wagayruhu inamaa furiqa bayna الrabbi wالsayidi waxaa la diiday acim rabbaka wadi rabbaka waa la nahiyey soo maa sayidiina hadhahaa la yidhi sayid sayidii inuu dhaho waa la fasaxay rabbaka inuu isticmaalana waa la reebay farqiga alrabbu iyo asayid u dhaxeeya maxay tahay wuxuu yidhi liأna الrabba min asmaaءi اllaahi tacaala اtifaaqan alrabbu magacyada allou ka mid yahay itifaaqan waa marka al lagu dara waa idaafana laga gooyo alrabbu marka uu yaho magac ilaahay wakhtulifa fi sayidi asayid magaca alla miyaa masamaahan waa laysku khilaafay ayb walam yerid fi lqur'aani annahu min asmaaءi اllaahi tacaala qur-aanka kuma soo aroorin sayid inuu magacyada alla ka mid yahay fain qulnaa haddaan dhahno inahu laysa min asmaaءi اllaahi tacaala falfarqu waadixun haddii la yidhaha sayid magacyada alle kamaba mid ah farqigu waa iska waadix rabbina waxaa loo reebay magacyada allou ka mid yahay sayidna ka mid ma aha id laltibaasa wain qulnaa haddaan dhahno inahu min asmaa'ihi sayidku waa magacyada allou ka mid yahay haddaan dhahnana falaysa fi shuhrati walisticmaali ka lafdi rabbi alrabbu sida magac alle uu mashhuur ugu yahay iyo sayid sida uu mashhuur ugu yahay isku mid maaha alrabbu nin walba waa garanaan ayb rabbi ka cabsaa nin walba leeyahay soo ma aragti fayaxsulu اlfarqu bidalika ayضa meeshaa marka farqigii baa ka xasilayo waqad rawaa abu daawuuda wالنasaaئiyu وaxmedu wاlmuصanifu fi اlأdb اlmufrad min xadiiثi cabdالlahi bni shikiir can الnabiy sal اه slm qaal aلsayid اllahu waxa uu yidhi sayidku waa allah meeshaa marka magacyada allow ka mid yahay marka asayid وqاaل الخطاaبي إنmا أطلqه لأنa mrجiع السiياadة إلى mعنى الرiyاaسة عlى maن تaxتa yadه والsiyاaسaة lah وxsن التدبيr لأمrه وlda سمya الزوج سيdا loogu magacaabay وأma الmwlى macnaheedu fakaثيir التصرف في الوuجuه المkتaلفaة macnaheedu waxaa weeyaan midka maamulaha ah اlmwlى kan wax maamulo min wliya min waliyi wanaasiri wagayri dalika walaakin laa yuqaalu aلsayidu wala اlmowlaa cala اliطlaaqi min gayri idaafati ilaa fii sifati اllahi tacaala wuxuu ku leeyahy marka asayid iyo iyo almowlaa haddii sidaa loo sheego alna la geliyo idaafana laga qaawiyo qof in lagu iطlaaqaa ma haboono magacyo alla alrabbuna waa la mid alrabu almowlaa aلsayidu saddexdaba waa magacyo alla waaye idaafo la-aan markay tahay alna ay la socoto ilaahay unbaa ah lagu ilaaqaa ayb meeshaas marka macaanidaasu ishaaray alrabbu isimkaas marka rabbigana isagoo mudaaf ah oo la idaafeeyey wuu soo arooray waa aayadihii hadda uu tilmaamayo irjic ilaa rabbika iyo fasأlhu maa baalu niswati اlatii qaطacna aydiyahunna irjic ilaa rabbika nebi yuusuf ninkii u yimid ee yidhi kaalayo riyadan fasir waa kii yidhi irjic ilaa rabbika rabbigaa u laabo rabbiga yaa laga wadaana ninka ku soo diray madaxda ahaa laga wadaa waa idaafaysan yahay markaas rabulibil ayb geela qofka iska lahaba rabulbeyt haddii saa la yidhaha dhib male laakiin alrabbu in la yidhaha qof ma bannaano allah unba ah ayb iyada laftirkeeda marka cabdii iyo laa yaqul axadukum cabdii wa amatii waxaa loo diidaya waxay tahay ama ama rabbiga waxa loo idaafaynayo jamaadaad hadday tahay laa ba'sa haddii laakiin waxa rabbiga loo idaafaynayo ay tahay qofka waxuu isu idaafaynayo rabbiga u yahay haddii ay tahay wax nool dad iyo wax lamida ay yihiin waa laga fiican yahay anidaasoo marka ishaaray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa ataa axadakum midkiin haddii uu u yimaado khaadimuhu ninkii adeegaha u ahaa biacaamihina uu ula yimaado cuntadiisa uu u keena muxuu samaynayaa ninkii adii shaqaalaha ku ahaa ama addoonkaagiibaa cuntadiibuu kuu keenay sayd yeelaysaan qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii moxamed bnu ziyaad qala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sal ا l slama idaa ataa axadakum midkiin haddii uu u keeno khaadimuhu khaadimkiisa hadduu ula yimaado biطacaamihi cuntadiisii fain lam yujlishu haddii uunan fariisinaynin macahu isaga uunan isla fariisinaynin oo ila cuno kaale uunan dhehaynin falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan ow luqmatayni haddii uunan kaale fariiso ila cun dhehaynin waxa siiyo oo luqmo ama yani hal afgelis ama laba afgelis ha siiyo ow uklatan ow uklatayni hal un yani cunis ama laba cunis yani wax yaroo luqmad hal luqmad ama laba ama laba saas oo kale fa innahu maxaa yeele isagu weliya wuxuu ka xigsaday oo ka maamulay cilaajahu cuntada samaynteeda jikadiibuu u galay kuleylkeediibuu qaabilay cuntadii samaynteedii jikadii waxaasoo dhan buu ka maamulay oo u galay marka waxaa wanaagsan inuu yidhaahdo haddii uunan dhehaynin kaale soo fadhiiso ila cun inuu wax u dhiibo cuntadaas oo wax ka siiyo marka waxay ka mid tahay de qofka muuminkaa waxaa la faray tawaaduc laa siyamaa ninka kuu shaqaynaa ama addoonku hadduu muslim yahay haddana oo rasuulka waxaa lagu yidhi waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin garabkaaga u raariciyo u tawaaduc dadka ku raacee mu'miniinta taasaa marka islaamka uu dadka ugu yeeray adduunyada haddaad fiiriso meelaha gobol dadka soomaalida waa ugu roon yihiinba marka waxyaabahaas laga hadlayo waxaa laga yaabaa qofka qofka u shaqeeyo inuu wax iskala cuni karaba waxba uunan dhibsanaynin amaba yacni inaynan dhib weyn u arkin laakiin meelaha gobol waxaa weeyaan ninka batrooniga ah ama sayidka ah yani qofka shaqaalaha u ah inuu wax la cuno macquul maba ahan banaa bimathaabati waxay ka tahay mustaxiil oo kale halkaasuu ku horeynan oo wuxuu leeyahay hadduu arka xataa war adig maxaa dhacayuu ku leeyahay ninkaan aad wax la cuna batrooniyaa tahay ninkaan maxaa wax ula cunayuu leeyahay kibir waay waaas rasuulka calayh isalaatu wasalaam qof walba waxbau la cuni jirin dadka iskama weynaysii jirin ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alcabdu raacin alcabdu addoonku raacin weeyaan mid ilaaliyo ah fii maali sayidihi sayidkiisii maalkiisii ayuu ilaaliyo ka yahay wanasaba الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu u nisbeeyey almaala maalka ila sayidi sayidkiibuu u nisbeeyey yani meeshaan muxuu ka rabaa bukhaari wuxuu ka rabaa addoonkii waxba ma yeelsho addoon maal ma yeelan karo wixii xoolo waa ista sayidka un baale maalikiyada marka meeshaas jumhuurta khilaafsano maalikiyadu waxay leeyiin addoonku maal waa yeelan karaan xadiid marka waxay soo qaadanayaan man ibtaaca cabdan lahu maalun ninkii gata addoon maal wato maalkaasi waxaa iskale baa'ica haddii uunan mubtaacu shardisanin ninka wax gata lahu maaluna laleeyahay bay leeyihin marka jumhuurkuna waxay leeyihiin yacni maaluu gacanta ku hayaa waayo maahan isagaa le lagama wada qال xdثna أبواليمان qال أخبرnا شعyب عن الزهري qال أخبرnيi sالم sالم بن عبداللahi عن cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهma أنه سمca رsuuل الlaه صلى اه عل سلم يquuل كلكم raac dhammaantiin waxaa tihin raaci ومسؤuل عن رacيته فالإmام raac ومسؤuل عن رacيته والرجل في أهلh raac وهuوa مسؤuل عن رacيته والمرأة في beyti زوجهa raacyة وهiy مسؤuلة عن رacيتهa والkhاdم في maali سيدihi raac whuwa mas-uulu can raciyatihi qaala fasamictu haaulaa'i kuwan baan maqlay min الnabiy sal l slm waaxsibu الnabiya sal l slama qaala wاrajulu fii maali abiihi raacin wamas-uulu can raciyatihi ninkuu maalka aabbihiim ilaaliye ayuu ka yahay waana laga su-aalaya fakulukum raacin wakulukum mas-uulu can raciyatihi tarjamadii xadiidku ismu daabaqaynaya meeshaan marka wuxuu yidhi ayb ibnu baطaal xadiidkan markuu sharxayo wuxuu yidhi fiihi xujatun لمن qال إن الcبد lا يملك وتcqبه بن المنyر بأنه lا يلزم min كونهi rاacيا في maali سيدiه أnlا ykuna huوa lah maal faإn قيila فاشhتiغاalه برعاaيaة maali سيدihi ystوcب أحواaلh فالجawاaب أن المطلق laa يفيid الcmوم طلاaqu marka cmuم ma keeno وlaa siyma إdaa siiqa لغayri qasdi الcmuم haddaan weliba cmuم loo qasdaynin وxadiiث الbaabi inamaa siiqa liلتaxdiiri min alkhiyaanaةi والتakhwiifi bikownihi mas-uula وmuxaasaba falaa tacaluqa lahu bikownihi ymliku ow laa ymliku ibn اlmunayr halkaasuu maray maalikiyaduuna ka mid aha wuxuu leeyahay xadiidkan adoon waxbaa yeelan kara iyo ma yeelan kara maba ka warramaya ayb marka wuxuu ka warramayaa wax gaara oo yani ayuu ka hadlayaa intaasaana marka u daliil u yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa daraba alcabda addoonku haddii uu garaacayo qofkii iska lahaado addoonkiisa garaacayo falyajtanib ilwajha wejiga ha ka dheeraado wejiga yownan ka tumin dhaqamada marka waxaa ka mida shaaricu uu amraa uu faraayo ama amraayo qof haddii la garaacayo inaan wejiga laga garaacin wejiga la daayo qال xdثnي محمد بن عubayd اللahi qال xdثna بن وهب qال xdثnي mالك بن أنس qال bخaarي baa marka u le qاal وأخبرnي بن فuلان بن فuلaankan marka ضacفi waxbaa ku jiri jiro sidaas sidaa u yidhi baa laleeyahay waana iبن سمعاan laakiin hadda waxba ma dhibayso de محamed بن عubaydاللaahi baaba u mutaabic ku yahay qال وأخبرني بن فuلان عن سعيد المqبuري qاaل xdثnي مالك بن أنس markuu yihi qاaل وأخبرني بن فuلان waxa dhahaya وأخبرني بن فuلان بخاarي ma ah wa أbو hاaبت fahuوa موصuل وlaysa بمcلq صح wfaacilu qaala huwa bnu wahbin ibnu wahbin baa qaala dhahayo waxa markaasi warka iskalena waa ayb abu haabit ayaa iskale warka wakaأnahu samicahu min lafdi malik wabilqira'ati calى اlآakhar malikna inuu ka maqlay iyo ninka ninka kale isagana abu haabitka inuu ka maqlay yaa dhici karta ibnu fulaankaasna ibnu samcaan ayaa laga wadaa cabdullahi ibni ziyaad ibni sulaymaan ibni samcaan almadani ayb tadciifayna tusee sidaas ayb matnigana dariiqiisa kama keenin bukhaari marka can saciidin اlmaqburiyi can abihi can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sal l slam lafdiga marka xadiidkan matnigiisa dariiqan ma lagu keenin qaala waxadaanii bukhaari baa hadda tan dhahay waxadaanii cabdullaahi bnu muxamed qaala xadaanaa cabdurazaq qaala akhbaranaa macmaru can hamaamin can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sal l slama qaal idaa qaatala axadukum midkiin hadduu dagaalamayo falyajtanib ilwajha wejiga haka dheeraado wejigii ha iskaga dheeraado marka matniga sanadkanuu ku keenay ka horena waa iska mutaabacoo kale sababka marka wejiga looga dheeraanayo xadiidkan hadda kuma cadda laakiin xadiid abi hurayra oo noo imaan doonaa wuxuu leeyahay faina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi midkiin hadduu wax garaacayo wejiga ha iska ilaaliyo ayb maxaa yeeley ilaahay subxaanahu watacaalaa aadam ayuu abuuray calaa suuratihi calaa suurati araxmaan allah raxmaanka suuradiisuu ku abuuray ayb markaasuu wuxuu yidhi wakhtulifa fi damiiri calaa man yacuud damiirkan marka calaa suuratihi iyo u laabanaya waa laysu khilaafay فالأكثر على أنه يعوuد على المضروب لma تqدمa من الأمر بإكراam وجهihi wuxuu yidhi badanaa waxay u celinayaan ninka la garaacayo m ninkaas la garaacayo n yaa loo celinaya ayb فإن الlaه khلقa aadم إلahi aadم buu abuuray عalى suuرatihi عalى suuرaةi hada الmaضروب saasay leeyihiin ay ninkan la garaacayo wejigiisoo kale ilaahay aadam ka abuuray oo ninkan yani aadam wejigii oo alla ku abuuray kanoo kale ahayo marka waa in la karaameeyo sidaas marka dad baa yidhi ayb waxaa kalou sheegay waqaala اlqurطubiyu acaada bacduhum aلdamiira calى اllaahi qaar baa damiirka ilaahay bay u celiyeen ayb mutamasikan bima warada fii bacdi طuruqihi isagoo qabsanaya waxa ku soo arooray duruqda xadiidka qaar in allaha khalaqa aadama calىa suurati الraxmaan damiirka isagoo waa kan marka hadda idaafaysan buu yimi qaala wakaana man rawaahu oo idaafo yani ism alloo daahira ku idaafaysan wakaana man rawaahu awradahu bilmacnaa mutamasikan bima tawahamahu fakhaliطa fii dalika qurdubi marka wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa qofka sidan wariyey inuu macno ku wariyey macnahaasna inuu yahay macno isagu uu iska maleeyey damiirkiiba u maleeyey inuu ilaahay u laabanayo markaasuu riwaayada macno ahaanba u keenay macnahaas wahmiga ku jiro saasuu marka calaa suurati raxmaan uu yidhi waqad ankara almaasariyu waman tabicahu sixata haadihi ziyaadati maasarina wuxuu yidhi ziyaadadan araxmaanta ku jirta saxiix maba ahanba uma qaala wacalaa taqdiiri sixatiha markaasuu wuxuu yidhi xataa waa saxiix haddii la dhaho fayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa maa yaliiqu bilbaari subxaanahu si ilaahay laa'iq u ah qulta ibnu xajar marka wuxuu leeyahay aziyaadatu akhrajaha ibnu abi caasim fi sunna ibnu abi caasim baa kitaabu sunna ziyaadadan kusoo saaray waabaraaniyu min xadiidi bni cumar biisnaadin rijaaluhu hiqaat waakhrajaha bnu abi caasim ayضa min ariiqi abi yuunus can abi hurayrata bilafd blafdin yaruddu tawiil alwal lafdi tawiilkii hore tawiilkii hore muxuu ahaana madruubka in loo celiyo lafdi radinayuubu ku wariyey ibnu abi caasim qaala waxau yidhi man qaatalah falyajtanib اlwajha faina suurata wajhi اlinsaani calaa suurati wajhi الraxmaan riwaayadan baa xagga u tuuraysa marka waaas ayb haddii marka suurat raxmaan ay ansaxday marka see la yeela marka waxaa la yeelayaa ibnu qutayba sida uu yidhaahdo kitaabkiisa ta'wiil mukhtalif mukhtalifi اlxadiid waxaa la leeyahay sifaadka kale sida meesha la mariya ayaa tanna la marsiinaya suuradu marka waa sifo ilaahay leeyahay sifada allana subxaanahu watacaala xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda allah ayaa garanaya laakiin annaga mar hadday soo aroorta waa rumaynaya xadiidkan hadda warka ka taagan yahay keliyana kuma soo aroorine xadiid abi saciidin اlkhudri fi saxiixay ku timidoo wuxuu yidhi ilaahay subxaanaه watacaala ayaa uma yani ilaahay baa usoo muuqanaayo calaa suura yani suurad aynan ku aqoonin ayuu ilaahay isuu soo muujinayaa ayb haddana marka suurad ay ku garanayaan ayaa ilaahay subxaanaه watacaala uu ugu soo muuqanayaa markaasay u sujuudayaan xadiidkii macruufka ahaa xadiidkaas abi saciid marka khilaaf ma leh suuradu marka xadiidkaasna waa ku yimid kanna waa ku yimid meeshaan marka culamada selafka xataa way isku khilaafeen damiirkan marjiciisa ibnu khusayma isagu wuxuu ku tegey kitaabu tawxiid suurada in loo celiyo aadam oo wuxuu leeyahy in allaha khalaqa aadama ilaahi aadam u abuuray calaa suuratihi ay calaa suurati aadam waxaana caddaynayuu leey duuluhu situuna diraacanta dambe ayb sidaa marka ibnu khusayma isagu saasuu ku tegay riwaayadan calaa suurati raxmaanna ilaa laba cilla meelahaasuu ku keen keenaa ayb imaam axmed isaga wuxuu dhihi jiray oo laga wariyey ibnu taymiya iyo rag badan say warinayaan isagu wuxuu dhihi jiray qofkii damiirkan u celiyo aadam oon ilaahay u celinin fa huwa jahmiyun waa jahmi buu dhihi jiray waa jahmi sifaadka alle diidaya marka slfku hadday masalada marka isku khilaafeen damiirkan meeshii loo celin lahaa qofkii hadda ku qanco in calaa suurati aadam loo celiyo sidaas ku noqon maayo bimubtadic ama jahmi ilaa uu jahmiyada usuushooda tabaniya maaha laakiin jumhuurka selafka waxay qabeen allah in loo celiyo subxaana wa tacaala tashbiih miyaa ka dhalanayo tashbiih ma ka dhalanayo xadiidkan axaadiidtaas sifaatka uu ka mid yahay sidaas uu yahay un baan ilaahay inuu suurad leeyahan rumaynaynaa suuradaasina kamaa yaliiqu bihi ayb inay tahay meeshaa marka ibnu xajar macnahaasoo kale u ishaaro wuxuu yidhi fatacayana ijraa'u maa fii dalika calaa maa taqarara bayna ahli الsunnati min imraarihi kamaa jaaءa min gayri ictiqaadi tashbiihin iyadoon tashbiih la ictiqaadinin sidiisaas in loo marsiiyo ariiqadaana saxa marka wuxuu yidhi ow min ta'wiilihi calaa maa yaliiqu biraxmaani jala jalaaluhu ama in la awiilo tawiilku marka dariiqatu salaf ma aha ta'wiilku dariiqo salafku ay leeyihiin ma aha waana masalo yacnii meelaheeda ku imaan doonto kitaabu tawxiid iyo meelahaas markaan gaarino yaan uga hadli doonnaa inta culummo salafka ka soo naqlisay baabulasmaa asifaat waxay yidhaahdeen dariiqatu salaf alihbaatu wa ijraa'u axaadiidi calaa daahiriha imaamu shaafici ba uu ka mid yahay ayb diibkan marka macnahaas ayb qaala bismi illaahi اraxmaani الraxiim kitaabu lmukaatab mukaatabkii ayuu u kitaab yahay ninkii la kitaabeynaya mukaatabadu marka mukaatabku waa nooc ka mida addoommada oo axkaam gaara leh oo ninku inuu yidhaahdo addoonkiisa haddaad intaas ii keento xor baa tahay mukaataba le bacdi nusakh marka kitaabkan ka hor waxay dhigayaan baabu idmi man qadafa mamluukahu intay baabeeyaan ayaysan ku dhigin wax xadiida ma ku qoran qaarna markay kitaabulmukaatab yihaahdaan ayay halkan keenaan laakiin waxba laguma qorin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almukaatabu mukaatabka ninkii la kitaabeeyey wa nujuumuhu iyo yanii qayb qayb qaybta uu wax u bixinayo ayb raata raatadiisa fii kulli sanatin sanad kastaa najmun ou bixiyo qayb nujuum marka waxuu ka wadaa ninkan waa mukaatab waxaa laleeyahay haddaad intaas keento xor baa tahay waxaadna iigu keenaysaa muddo sanada ama muddo laba sano waqti baa la qabsanayaa lixdii biloodba intaas keen lixda kale intaa bixi waa raata raatadaas marka almukaatabu waa nujuumuhudaas marka kitaabada xaalla ma noqon kartaa mase ma noqon kartaa kasoo baxayso shaafici isagu wuxuu leeyahay mukaatabadu xaalla ma noqon karto laabudda inay munajama inay noqoto munajama marka waxuu ka wadaa in la yidhaha qofka haddaad ii keentay intaas muddo bila muddo sanada muddo lix bilooda waa insaa la yidhaahda haddii in la yidhaahda yacni waa ku kitaabeeyey hadda isii intaas xor baana tahay haddaa intaas isiiso ma ansaxayso uu leeyahay isaga laakiin ahlucilmiga waxay yidhahdeen haddii midaas nujuumtuba ansaxday midaan xaalada aba haddii la heli kara ninkan xornimadiisana uu helayo waxba ma dhimayso wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa waaladiina yabtaquuna alkitaaba waaladiina addoomaha yabtaquuna dalbayaan alkitaaba in la kitaabeeyo ayb mimaana ay ka mid yihiin malakad mimaa malakadna ay ka mid yihiin kuway hanatay aymaanukum gacmihiinna midig yani addoomihiinna fakaatibuuhum kitaabeeya amarkan marka amru wujuub mi amase waa amru nadbin waa laysku khilaafay bacdu ahlilcilmi oo yar waxay leeyihiin waa waajib addoonku hadduu yidhaha war waa soo shaqaynayaa intaasaan ku siinayaa miyay xoraynaysaa waa inuu yeelaa dadka sidaa weliba u fahmay waxaa ka mid ah layidhi cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canhu sida aan arki doonno fakaatibuuhum amarkan amru wujuubu u cumar ka dhigay kaiir min alculamaana waxay leeyihin waajibkuma aha waa u fiicantahay waa amar sunna amar istibaab in calimtum hadiin calimtum haddii aada og tihiin ood ogaataan fiihim iyaga dhexdooda khayran haddaad ku ogtihiin addoonkaasi haddaad xirfad iyo wanaag iyo wax ku ogtihiin iska kitaabeeya ayb marka in calimtum fiihim khayran waa qaydun laa mafhuuma lahu ka waran addoonku haddii uu leeyahay waxba haddaan lagu ogeyn oo xirfad iyo waxaas iyo inuu maal kasbi kara iyo hala iska kitaabeeyo xataa lacalla inuu wax soo helo waaatuuhum siiya min maali illaahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya aladii aataakum uu idin siiyey waqaala rawxun can ibni jurayj qultu licaطaaban waxaan ku idhi awaajibun calaya waajib miyay igu tahay korkeyga ay ku tahay idaa calimtu lahu maalan maal haddaan u ogahay an ukaa inuu soo shaqayn karo an ukaatibahu inaan kitaabeeyo qaala waxau yidhi maa araahu ilaa waajiban caa wuxuu yidhi anugu ma arkaayo yidhi ilaa inay waajib tahay maaha wa qaala camru bnu diinaar qultu licaa baan waxaan ku idhi ata'huruhu can axadin warkaan aad leedahay waa waajib cid aad ka soo guurinaysa ma jirtaa qaala laa buu yidhi maya waa ijtihaadkeygu yidhi cidna kama soo guurinin laakiin waa ijtihaadkeygu uma akhbaranii ana muusa bna anas akhbarahu ana siriina siriin waa maxamed bnu siriin aabbihiis ana siriina anasaa marka la ahaan jiray ana siriina siriin sa'ala anasan anas buu su-aashay almukaatabata anas buu wuxuu yidhi war kitaabey waxaan kuu keeneen wa kaana katiira almaal nin maal badan buu ahaa fa abaa waa diiday fanalaqa ilaa cumara radia allaahu canhu cumar buu u tegey sidaasaa dhacday buu yidhi faqaala cumar wuxuu yidhi anas uu ku yidhi kaatibhu kitaabey fa abaa waa diiday anas fadarabahu bidirati ushiibuu ku garaacay marka cumar anas ayuu ushii ku garaacay wayatluu cumaru cumar wuxuu akhrinayay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa aayaddaasuu marka ku akhriyey marka cumar aayadda wujuubuu ka fahmay fakaatabahu uu kitaabeeyey bukhaarina ikhtiyaarkaas inuu qabaad mooda haddiiba addoonka lagu og yahay inuu shaqaysan karo fakaatibuuhum tawaajib ay noqona haddii uunan shaqaysan karin laakiin inuu xalana ay iska dhici karto waa in iyadana kitaabadu waa u fiican tahay ayb meeshaa culamada qaarna waxay leeyihin cumar garaacistan uu garaacay hadda maahan garaacis waajib uu ka tegaye waa yani anas oo kale dadka ah sunanka mu-akadkaah waa inay ku dadaalaan darajadiisa iyo marka la fiiriyo mansiladiisa binaan calaa daalika bou sidaas ugu qaatayna qaara dhahay wa qaala aleytu qaala xadaanii yuunus can ibni shihaab qaala curwatu qaalat caaishatu radia allaahu canha ina bariirata dakhalat calayhaa bariiraa usoo gashay tastaciinuhaa iyadoo kaalmo dalbanayso fii kitaabatihaa kitaabadeeda iyadoo ka kaalmo dalbanayso bariira waa la kitaabeeyey caaishay u timid iyadoo marka kitaabadaasi weydiisanaysa inay caaisho ka bixiso wa calayhaa khamsu awaaqi korkeedana waxaa ahaa shan nuuqyadood nujimad calayhaa lagu googooyey fii khamsi siniina shan sano loo googooyey dhexdeeda yacnii shan sano inay sanadkiiba wuqyad bixiso yaa korkeeda ahayd marka riwaaya waxay leedahay sagaal sagaalkii shanta marka culamada waxay ku jamciyaan sagaalay ahayd laga yaabaa marka inay shan soo reebtay oo afar ay soo dhigdhiibtay oo markaan hadda xadiidku uu tilmaamay shantii harsanayd bacdi riwaayaatna waxayba tilmaameen waxba inaysan bixinin see la yeelaa marka riwaayaadkaas marka culimmadu waxay leeyihin waxaa la yeelayaa waxaa laga yaabaa marka in shantii un markaas yacnii tarjiix in la sameeyo sha sharxu ku dhigayaa marka taas ويمkن الجمع بأن تسعة أصل والخمسة كانت بقيت عليها وبhذا جزم القرطبي والمحب الطبري ويعkر عليه qowله في رواية qتيبة ولم تkن أdت من kiتاaبتها شhيئا ويuجاaب بأنها كانت xصلت الأربعة أواaq qبل أن تستcينa عائشة ثمa جاءتها وqad bقيa عليها خمس waxaa dhci karta marka afarta inay meel kale ka soo heshay oo caaشha ay leeda afar meel kalean ka soo helay شhantan iga dhiib saasaa lagu jamciyey markayb kitaabada marka inay waajib tahay in kalena halkaanu ku niqaasha sharax meeshaasaa ka akrinaysaa faqaalat lahaa caaishatu caaisha markaa waxay ku tidhi wanafisat fiiha caaisha marka way jeclaysatay bariira ara-ayti bal ii sheeg in cadadtu lahum haddaan u tiriyo caddatan waaxidatan hal tirin hal mar haddaan shantii uqyadood jeebka ugu shubo ayabiicuki ahluki ehelkaagii maku iibinayaan fa actiqaki waan ku xoraynayaa marka aan ku xoreeyo fayakuuna walaa-uki lii walahaagana anaa yeelanayo nicmada xoraynta fadahabat bariiratu bariira way tagtay ilaa ahlihaa dadkii lahaabay aaday facaradat daalika calayhim way u bandhigtay faqaaluu waxay yidhahdeen laa maya ilaa an yakuuna lana alwalaa-u ma yeelayno waa caaisha ha noo tirisan lacagta walaha iyo xorayntana annaga aan yeelanno yani waxay leeyihiin lacagtii ha kaa bixiso ama yacnii iyadiiba hana siisan lacagtii welihii iyada ma yeelanaysa laakiin annagaa yeelanayna faqaaluu waxay yidhahdeen laa maya ilaa an yakuuna lana alwalaau qaalat caaishatu fadaqaltu calىa rasuuli lahi sal slm nebigaan usoo galay fadakartu dalika lahu waan u sheegay faqaala laha rasuulu lahi sal slm nebigu wuxuu ku yidhi ishtariihaa iibso faactiqiihaa xoree fainama alwalaau liman actaq walaha ninkii wax xoreeyaa iska lehe warkooda ka bax uma qaama rasuulu lahi sal slm nebigii waa kacay faqaala wuxuu yidhi maa baalu rijaalin rag shanigoodu waa maxay yashtariuuna shuruudan shuruud shardisanayaan laysat fii kitaabillaahi aan ku sugnayn ilaahay kitaabkiisa man ishtarada shardan qofkii shardiyo shardi laysa fii kitaabillaahi xugun alla aan ahayn ay laysa fii xukmi kitaabillaahi meeshaa marka fahamkeeda feeri macnaha lagama wado shardi kastoo laba qof ay kala xiranayaan mansuus qur-aanka iyo sunnada inuu ku yahay waa in qur-aanka shardigaa uu ku yaalo waa in sunnada ay ku taallaa qasab maahan taas yacni waxaa laga wadaa waa in kitaabka iyo sunnada ounan khilaafsanayn shardigaas laba qof hadda hadday suuqan wax ku kala gadanayan shuruud waa kala geli karaan laakiin shuruudda kitaabka ma khilaafaysaa iyo sunnadaa laga fiirina bis labay hadda kala tahay markaas in la yidhaha shardiga aada samaynaysaan isaga waa in laga helo qur-aanka waa shani waxaa shani kalaa shardi kastaba ku heshiiya laakiin iyounan khilaafin kitaabka iyo sunnada midda dambaa saxan man ishtarada shardan laysa fii kitaab illaahi fahuwa baailun shard ullahi ilaahi shardigiisa axaqu xaqnimo badan wa awhaqu isaga ayaa adkaanshiye badan tarjamada marka waxaa weeyaan kitaabadu inay jirto munajama inay ahaato kulli xadiidkan uu tilmaamay kitaabadu marka caqdigeedu muxuu noqonaa marka sayid iyo addoonkiisa markii uu dhex maro mucaamaladan ay dhex marto caqdiga noociisa caqdigu waxaa weeyaan laazimun min jihati min jihati sayid wa jaa-izun min طarafi اlcabdi caqdigu yacni dhinaca sayidku wuxuu ka yahay laasim dhinaca addoonkuna jaa-is waaye maxaa laga wadaa macneed waxaa weeyaan sayidku hadduu addoonkii kitaabeeyo ee uu yidhaahdo ad kun dollar ii keento xoraa tahay ma bannaana sina uguma bannaana inuu ka laabto kama laaban karo addoonka darafkiisa laakiin jaa-isuu ka yaho isagu wuxuu dhihi karaa war aniga waxaas ma keeni karee addoonnimadan iskaga joogaan sidaas marka haddii uu yidhaahdo de addoonku waa ka bixi karaa isaga caqdiga ilaa awal baa saa xornimada loo raadinayo isagu wuu ka bixi karaa laakiin sayidka kama bixi karo macnahaasaa marka ku jiro baabun ay hada kani baabun baab baabu maa yajuusu baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yajuusu bannaan min shuruudi lmukaatabi mukaatabka shuruuddiisa ah waman ishtarada iyo qofkiisa shardista shardan shardi shardiga oo laysa fii kitaab illaahi fiihi ilaahay kitaabkiisa aan waafaqsanayn qofkii shardisto xukunkiisu muxuu yahay can ibni cumara can الnabiyi slى اllahu عalayh ali waslm qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana leysu can ibni shihaab can curwata ana caaishaةa radia allahu canha ahbarathu waxay u sheegtay ana bariirata jaaءat tastaciinuhaa fii kitaabatihaa bariiro ayaa u timid iyadoo kitaabadeeda ka kaalmo weydiisanayso walam takun qadad mana aynan ahayn inay gudday min kitaabatihaa shay-an wixii lagu kitaabeeyey waxba kama aynan gudin qaalat lahaa caaishatu waxay ku tihi irjicii ilaa ahliki dadkaagii u laabo fain axabuu hadday jecleedaan an aqdiya canki inaan kaa gudo kitaabataki kitaabadaadii wayakuuna walaa-uki lii walahaagana aan aniga lahaado facaltu waan yeelaya fadakarat dalika bariiratu liahlihaa bay u sheegtay faabow way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in shaaءat an taxtasiba calayki hadday doonto inay kugu ajar tirsato faltafcal ha samayso wayakuuna walaa-uki lana walaha ma dhiibayno annagaa yeelanayno iyada hadday fii sabiilillaahi wax ka rabto ha yeesho fadakarat dalika lirasuuli lahi sal l slm caaisha nebigay u sheegtay faqaala laha rasuulu lahi sal slm nebiga wuxuu ku yidhi ibtaacii faactiqii gado ee xore fainama alwalaaءu liman actaq qaala waxa uu yidhi uma qaama rasuulu lahi sal slm faqaala wuxuu yidhi maa baalu unaasin dad xaalkoodu waa maxay yashtariطuuna shardisanayo shuruudan shuruud laysat fii kitaabi اllaahi ilaahay kitaabkiisa aan waafaqsanayn oo khilaafsan man ishtarada qofkii shardiya shardan shardi laysa fii kitaabi اllaahi falaysa lahu shardigaa ma laha wain sharada mi-ata maratin boqol jeer hadduu doono ha shardisto shardullaahi axaqu wa awhaq ilaahay shardigiisa xaqnimo badan isaga ayaana adkaanshiyo badanoo wax la adkeeya isaga istaahilo qaala xadaanaa cabdulahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal araadat caaishatu radia allaahu canha an tashtariya jaariyatan lituctiqahaa faqaala ahluhaa calaa ana walaa'ahaa lanaa ayay dheheen qaala rasuulu lah sal l slam laa yamnacuki daliki arrinkaaga ayuunan kaa celinin fainama alwalaau liman actaq tarjamadii xadiidkana marka waa ismu daabaqaynaya baabu isticaanati اlmukaatabi wa su-aalihi الnaasa ninka mukaatabkaa kaalmo weydiisashadiisa qof kale uu yidhaa iga bixiya wax layga rabo iyo wa su-aalihi su-aalashadiisa annaasa dadka uu su-aalo qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qaala xadaanaa abu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat jaaءat bariiratu faqaalat inii kaatabtu ahlii calaa tisci awaaqin fii kulli caamin uuqiyatun ayaa ah faaciiniinii ii kaalmay tasarufuu sameynaa marka bukhaari halkan xadiid buu dhowr xugun kala baxaa waana kala bedbedelaa yani lafdigiisa faaciiniinii meeshaas meeshaasu ka rabaa faaciiniinii ii kaalmay waa waxuu u tarjumtay ninka mukaatabkaa marka inuu weydiisto qof kale war xornimadeeda ka qayb qaado wax isii waa bannaan tahay ee maahan marka su-aal iyo baryo aan bannaanayn ma noqonayso fqaalat caaishatu in axaba ahluki an acudahaa lahum cudatan waaxidatan hal tirin cadatan waaxidatan hal mar tirin wa actiqaki aan ku xoreeyo facaltu waan samaynayaa fayakuuna walaa-uki lii fadahabtu ilaa fadahabat ilaa ahliha faabow dalika calayha faqaalat inii qad caradtu dalika calayhim waan u bandhigay bay tihi faabow إlا an yakuna اlwalaaء lahm fasamca bidalika rasuulu الlahi sal slm fasaأlanii waa isu'aalay faأhbartuhu faqaala khudiihaa qaado faactiqiihaa xore wاshtaridii lahm اlwalaaءa u shardi walaha meeshaan marka say isu qabaneen shardi baaطila miyuu nebiga dhahayaa u yeel marka waxaa la leeya wاshtaridii lahm اlwalaa waxaa laga wadaa tahdiid waa min baabi icmaluu maa shiئtum oo kale gaalada ilaahay uu le waxaad doontaan sameeya waa idiin bannaan tahay ma laga wadan macnaha marka fashtaridii lahum اlwalaaءa u shardi waxba ka heli maayaan kor iyo hoos iyagay u taallahay faina اlwalaaءa liman actaq qaalat caaishaةu faqaama rasuulu اlahi sal slm fi الnaas faxamid اllaha وaأhnىa عalayhi uma qaala ama bacdu famaa baalu rijaali minkum yashtariduuna shuruuطa laysat fii kitaab الlah war dad muxuu yahay xaalkooda rag shardisanaayo shuruud kitaabka alla aan waafaqsanayn faayumaa shardin kaana shardi kastoo dhaco ama ahaado laysa fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisana aan ahayn fahuwa baailun weeyaan wain kaana mi-ata shardin faqadaa'u llahi axaqu washardu llahi awhaqu maa baalu rijaalin minkum rag idinka idinka mida xaalkoodu waa maxay axaduhum yaquulu axaduhum midkood ou dhahayo actiq yaa fulaan hebeloo xoree walii alwalaa'u walahan anaa iska leh inama alwalaa'u liman actaq walaha ninkii wax xoreeyaa iska leh tarjamadii xadiidka marka waa isku daabaqaynaya baabu bayci اlmukaatabi idaa radya baabu bayaani xukmi bayci اlmukaatabi mukaatabkii beeciisii xukunkiisiiba u baab yahay in la caddeeyo idaa radya haddii uu raalli ku yahay yani ninkan waa la kitaabeeyey intaas haddaad ii keento xor baa tahay ma la gedi karaa addoonkii sidaas ahaa ee loo diray la kitaabeeyey ma la iibin karaana bukhaari marka idaa radiya buu yihi hadduu raalli isaga ku yahay addoonka idaa radiyadan marka maxay ku tuseene caqdiga waxaan dhahnay kitaabada darafka addoonka wuxuu ka yahay jaa-is addoonku isagu hadduu yidha warani waxaan waa i dhibeen mana bixin karee haddaad doonta haddaad doonto addoonnimadan raalli isaga waa la iibin karaa markaas ila isaga raalli noqday markaas waxaa ka muuqata marka hadduusan raalli ku ahayn shaqadiina oo wado inaan la gedi karin ayb meesha marka waxaa ka soo boodaysa de caaisho maxay u gadatay bariira mukaatabeyba ahayda shaaficiyadu marka waxay leeyihiin bariira way gudi weysay caqdigii kitaabadii iyada la kitaabeeyey waa iska bixin weysay markaasay waa is iyadaa fasakhday dhinaceeda ayay caqdigii kitaabada ka fasakhday mar haddii ay raalli ku noqoto in la gatana waa bannaan tahay markaa in la gado oo addoonnimadeeda ay weli isaga joogtaa laakiin addoonkiioo shaqaynaayo wax soo keenaayo in la iska gada ma aha ila darafka sayid asoon raalli ku ahayn darafka sayidku laazimuu ka yahay caqdiga kitaabada wa qaalat caaishatu waxay tihi huwa cabdun mukaatabku waa addoon maa baqiya calayhi shay-un wax intuu ku harsan yahay in allaale inta wax lagu leeyahay weli waa addoon addoonna shanigiisa in la gedi kara wa qaala zayd bnu haabit maa baqiya calayhi dirhamun intuu ku harsan yahay wa qaala bnu cumar huwa cabdun waa addoon in caasha haddii uu noolaado wain maata haddii uu dhinto wain janaa hadduu jinaayeeyo maa baqiya calayhi shayun intay wax ku harsan yahay in allaale ninkaa mukaatabka inta shilin lagu leeyahay oo kitaabada ku saabsan waa addoon hadduu wax jinaayeeyo hadduu noolaado hadduu dhinto intaba qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can yaxya bni saciid can camrata binti cabdiraxmaan ana bariirata jaaءat tastaciinu caaishata uma almu'miniin radia allahu canha faqaalat laha in axaba ahluki an asuba lahum dadkaagu idiga kule hadday jecel yihin inaan u shubo hamanaki lacagtaada sab muxuu idin dhihi kadib sabbatan waaxidatan hal mar shubid wa uctiqaki aan ku xoreeyo facaltu waa sameeya فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحير اشتريها قضى وأعتقيها حرى فإنما الولاء لمن أعتق بخاري marka masalada wuxuu ka qabaa haddii addoonku raalli ku yahay waa bannaan tahay in la gado ama ha ka caajizo ama yownan ka caajizo xataa hadduu awood u leeyahay inuu iska bixiyo addoonku raalli hadduu ku yahay in la gado beeca saxwa wa huwa qowlu axmed warabicata wاlawsaaci wاlleyt abi thawr waaxadi qowlay ashaaficiy waaxadu qowlay ashaaficiyi wamaalik waاkhtaarahu bnu jurayj wabnu اlmundir wagayruhumaa calaa tafaasiila lahum fii dalika abu xaniifa iyo shaafici fii asaxi اlqowleyn labada qowlo shaafici ka ugu asaxsan waa diiday ayb وبعض المالكية وأجاaبوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها واsتdلوا waxayna dliishadeen باsتiعاaنة بريرة cاaشhaةa في ذaلiكa يعني brيرة inayna وaحba iska bixin karin waxaa dliil oo cاaشhaay leedaha waxay sii marka waa ka caajistay maadaama ay ka caajistay waa fasakday caqdigii sidaasaa lagu iibsaday saas iyo halkaasay gelinayeen isticaanadaanaana dliil u ah inaysan awoodba u haynin oy ka caajistay culimmadaas kalena waxay leeyihin addoonku hadduu raalli yahay waa la gadi karaa ama ha ka caajizo ama yownan caajizin saasaadna moodaa aataar badan inay tilmaamaysa ayb baabun idaa qaala almukaatabu ishtarii waactiqii ishtarinii waactiqnii fashtaraahu lidalika wuxuu yidhi haddii uu yidhaahdo mukaatabku igado ina xoreen fashtaraahu lidaalika oo u gatay marka sidaa ayb say noqone إجاaز waa banaan tahay qال xdثnا أbو نعيم qال xdثnا cبدالواxد بن أيmن qال xdثnيi أbي أيmن qaaلa waxa uu yihi dkلت عalى cاaئشhaةa رaضي الله عanها baan u galay faqلtu waxaan idhi kuنت غuلاamا ayaan ahaa wiil yعnي adoon لcتبةa بن أbي لhبi u sugan وmaata wou dhintay وwاriثnيi بنوه addoon ninkaa leeyahaan ahaa ninkii waa dhintay waxaa i dhaxlay wiilashiisii wa inahum baacuunii waa i iibiyeen min ibni abi camrin bay iga iibiyeen washtaraطuu banuu cutbata alwalaa markaasay waay ilmo cutba waxay shardiyeen walaha inay ayaga qaataan ibnu abi camaray iga gadeen waluhuna inay ayaga yeeshaanay shardisteen faqaalat waxay tihi marka caaisha tiri masaladii bay marka waay ka hadlaysaa nin marka addoonkii inuu gado rabo welihiina inuu isku yeeshana rabo lacagna waa rabaa welihiina waa rabiya caaisha marka waxay tidhi dakhalat bariiratu faqaalat waxay tidhi dakhalat bariiratu bariira ayaa soo gashay wa hiya mukaatabatun iyadoo mid la kitaabeeyey ah faqaalat waxay tidhi ishtariinii igado fa actiqiinii ixore lafdigaan waddana keena tarjamadu munaasab u yahay halka xadiidu dhowr xugun ka bixinaa wuuna ku tasarufaa qaalat waxa ay tihi nacam haa qaalad waxay tidhi laa yabiicuunii igadan maayaan igadi maayaan xataa yashtariduu walaa-ii haddana ma igadaayaan oo cid kale ma isiinayaan ilaa walahayga ay shardiyaan shardistaan faqaalad waxay tihi laa xaajata lii bidalika caaisha waxay tihi ana arrinkaa waxba dana kama lihi markaas fasamica bidalika الnabiyu sal ه slm nebigaa maqlay ow balagahu ama waa soo gaaray fadakara licaa'ishata buu u sheegay fadakarad caaishatu maa qaalat lahaa caaisha waxay u sheegtay marka wixii ay ku tiri faqaala wuxuu yidhi nebiga ishtariihaa gado wa actiqiihaa xore wadaciihim ka tag yashtariduu ha shardiyeen maa shaa-u waxay doonaan dadkan iska daa waxay rabaan ha shardistaan adiga gado xoreena walaha adaa yeelanaya shardigooda wax kasoo qaad ma leh yani shardigu hadduu baatil yahay wujuudkiisa iyo cadamkiisu isku mid waay washtarada ahluha alwalaa'a ahelkeedii waxay shardiyeen wala faqaala الnabiyu sal ا l slam alwalaau liman actaqa fashtarathaa ahay fashtarathaa caaishatu caaishaa gadatay faactaqathaa way xoraysay washtarada ahluhaa dadkeediina waxay shardiyeen alwalaa'a welihii faqaala الnabiyu sal ا l slam alwalaau liman actaq walaha ninkii xoreeya iskale wain ishtaraquu mi-ata shardin boqol shardiba ha shardiyeen yb wabilahi towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed